deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo oo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka ka barakacay gudaha jubbaland iyo dib u dejinta dadka qaxootiga ah ee dalka dib ugu soo laabanaya taasoo qeyb ka ah mashruuca xalka waare ee caalamku uu ku taageerayo soomaaliya si ay xal ugu hesho dhibaatooyinka barakacayaasha ayaa maanta laga dhagax dhigay saldhig booliis agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka jubbaland maxamed mursal xirsi oo dhagaxdhiga ka hadlay ayaa sheegay waxaa jubbaland uga qabsoomay mashruuca xalka waara waxaana uu sheegay in saldhigan booliska uu muhiim u yahay ammaanka deegaanka waxaa maanta sharaf weyn runtii noo ah ilaahayna aan uga mahadnaqaynaa inaan dhagax dhigayno mashruucii ama dhismihii afaraad ee laga fuliyo dhulka xalka waara mashruuca xalka waara ee luglow waxaan ka soo bilownay dhismayaashii guryaha la dejin lahaa dadka barakacayaasha markii laga soo saaro meelihii ay ku noolaayeen laga keeno waxaa ku xigtay iskuulkii waxbarashada waxaa ku xigay meeshii biyaha ama water kioski maantana waxaan samaynaynaa saldhigii booliiska sideedana aadamuhu ma nagaado ama meelna ma joogo haddaan la helin amni gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur qadar ayaa u mahadceliyey wasaaradda howlaha guud ee jubbaland iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruuca xalka waare ee deegaanka luglow waxaanu ku sugannahay dhulkii loogu talagalay xalka waara luglow durable solution land taasoo aynu ku dhagax dhigaynay xarun loogu talagalay ama boolis bost ama police station taasaanu dhagax dhignay siaad ogtihiin amniga waa priority-ga ugu horeeya ee daday hadday meel degan yihiin muhiimka waa in meel la dego sidaa darteed waxaa mashruucan maalgelinhaya oo bixisay fanka hay-adda u n c r waxaana fulinhaya hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha dowlad goboleedka jubbaland ee jugri waxaa farxad weyn noo ah inaanu maanta dhagax dhigno mashruucaasoo muddo dheer runtii aanu sugayna in dadka halkan degan kuwa la keeni doono kuwan haddaba meesha ku sugan xaruntii dhinaca amniga iyo kala dambeynta iyo barnaamijkaasi meeshii ay ka heli lahaayeen farxad weyn bay noo tahay
deegaanka luglow ayaa hoy u noqon doona marka lasoo gebagabeeyo dhismaha mashruuca xalka waara kumanaan barakacyaal soomaaliyeed oo ku dhibaateysan xeryaha barakacyaasha ee deegaanada jubbaland waxaana halkan loogu diyaariyo guryo ay degi doonaan xarumo caafimaad goobo waxbarasho iyo dhammaan adeegyada aasaasigu ah nolosha aadanaha